dowladda wadanka kenya ayaa xabsiga dhigtay ruux ay ku eedeysay inuu ku howlanaa weerar uu ka geysta xarunta baarlamaanka wadanka kenya ee magaalada nairobi ruuxa la qabtay ayaa ka mid ah shaqaalaha mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka wadanka kenya cabdulmaajid oo gacan yaro u ah mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka wadanka kenya ayay xalay gurigiisa u dhacoon ciidamada la dagaalanka argagixisada wadanka kenya oo xabsiga u taxaabay sarkaal oo hadlay booliska wadanka kenya ayaa warbaahinta u sheegay in sirdoonka kenya ay heleen macluumaad sheegay in cabdulmaajid uu xiri la lahaa kooxda al-shabaab islamarkaana uu qorsheynayay fududeynta weerar argagixiso ka dhana xarunta baarlamaanka wadanka kenya cabdulmaajid ayaa muddo dheer mas-uuliya imaam ku-xigeenka ahaa masaajidka bamwaan ee magaalada nairobi booliska kenya ayaa ninkan hore ugu eedeeyey inuu dhaqaale ku taageeray kooxda al-shabaab oo dhibaato fara badan ka geysatay gudaha wadanka kenya ehelada cabdulmaajid ayaa ka welwelsan xarigga loo geystay booliska dalkaas ayaa ninkan su-aalo weydiinaya